bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad umahadsantihin v o a runtii kaliya u dheegla ma ahan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan gobolada dalka ayuu howlgalla ka wadaa howlgalladaasna runtii muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku socdeen sidii loogu talagalay ciidanka xooga dalka soomaaliyeedna waxay ka gaareen guulo fiican oo runtii la taabo karo especially howlgalka hadda owdheegle ayaa ugu dambeeyey oo maalmo ka hor guud ahaan gacan ku-haynta degmada owdheegle iyo deegaanada ku xeeranba ay la wareegeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed taasna runtii muxuu aha ii sheegay cadow waxaa ku gaaraya jab weyn oo runtii muxuu aha ii sheegay ay ay muxuu ahay ay dareemayaan runtii waana runtii muxuu ahay ii sheege guula qeyb kamida guulaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay gaarayeen maalmihii ugu dambeeyey waana sii wadaynaa insha allah marka howlgalkiinii ugu dambeeyey ee aagaarka owdhigle aada saaka ka samayseen waxaa nagu maqaalaa in tiro al-shabaab oo afara ay ku dhinteen xogtaa maxaad nagala wadaagi kartaa
horta howlgalkan muxuu ahaa ii sheege wuxuu ahaa waa maalintiisii labaad uu socdaa kaliya ma ahan afartaasu afartaasu waxay uga dhinteen harbushaada ay xalay ay isku dayeen inay kusoo qaadaan ciidanka xoogga qeyb ka mid a ayagoo hadda beriga kusoo kusugan meesha la owdheegla kusugan qayb kamid a ayay kusoo qaadeen meeshaas ayay maleeshiyaadkaas uga dhinteen laakiin ka hor howlgalkii hore oo lagula wareega halkan waxaa uga dhimatay tiro ka badan intaa marka guud ahaan tirada uga dhimata halkan ama qabashadii hore ha noqoto ama arbushaadyadan yar yarka ah oo ay isku dayeen inay ciidan kusoo qaadeen ha noqotee waa tiro toban kor u dhaafaysa ayaa uga dhimatay warbixinada sida aan ku helaynana dhaawacyo badan oo soo gaarana way jiraan marka taasu muxuuha ii sheegay ayadana waa wa wax khasaaraha oo dhinaca ciidamada dawladda soo gaaray maya haba yaraatee wax khasaarahana soo gaara ma jira anaga dhankeenna waa gartay howlgalkaa aada samayseen aada ku jirtaan ciidamadii saaxiibada ahaad haydeen ee howlgallada wadageli jirteen yaa idinku weheliya wallaahi waxyaaba dhinaca farsamada ah way jiraan laakiin guud ahaan howlgalkan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa hogaaminaya muddooyinkii ugu dambeeyana sidaasay ku socdeen sida aad uga warhaysaan insha allahu haddii ilaahay ogolaadana sidaasayna kusii soco doonaan guud ahaan gobolada dalkana waxaad la socotaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed howlgallo wada jirguna way jiraan oo waktiyada qaar ah laakiin intooda badan waxa wada waa ciidanka xooga wakaaladaha wararka qaarkood ee dalka turkiga qorayay in ciidamo turkiga uu tababaray oo soomaaliya uu tababaray oo kumaandoosa ay qeyb ka ahaayeen dagaalkan ha de ciidanka xooga dalkay kamid yihiin ciidamadaasu wax mataqaana muxuu ahaa ii sheege u diidaya ma jiraan waxa loosoo tababaray waa inay ummadooda ay ka dul qaadaan muxuu ahaa ii sheege nimankan sharwadayaasha ah oo dul saaran marka waa qeyb ay ka yihiin maraykankuna xagga farsamadu idinka caawiyey
taas muxuu aha ii sheega wax hadda dhinacaasoo hadda halkan kusugan ma jiraan wa waa gartay marka taliya haddaad fiiriseen sirdoonkiina iyo awoodda ciidamada al-shabaab ee meelaha gobolka shabeellaha hoose jooga dhulka aad hadda howlgallada ka wadaan maxaad ku qiyaasaysaan tiro ahaan iyo awood ahaan intay leegyihiin wallahi horta nimankaanu awood ma lahan awood hadda weyn oo hadda maanta la tilmaami karo ay leeyihiin ma jirto awoodda ay leeyihiin waxay tahay inay shacabka soomaaliyeed ay daadiyaan miigooda muxuu aha ii sheege hantidoodana ay baneystaan oo muxuu aha ii sheega ay mataqa ay handadaan oo ayaga ayagaasuna ay dhibaateeyaan marka awooddooda waa mid ku salaysan dhibaateynta dadka laakiin ma ahan mid muxuu aha ii sheege ay ay muxuu aha ii sheege maanta ay ciidanka xooga dalka soomaaliya ay ku hor istaagi karaan taasna waxaa muxuu aha ii sheege tusaale idinkaga noqon kartaa howlgaladii bilihii lasoo dambeeyey lasoo dhaafa socdo ugu dambeeye socday ayaa muxuu aha ii sheega ayaad ka daalaca kartaan waana runtii dad sii daciifaya oo muxuu aha ii sheega gabal sii dhacaya wa waa gartay marka ma cusba inaad howlgal ku tagtaan awdheegle horey ciidamada dowladda soomaaliya dhowr jeeroo horey howlgallo ugu tageen marka howlgalkiinan ma mid sida berire oo kale aad saldhigyo ka samaysanaysaanba mise waad ka soo noqonaysaan
abdetan waxa waaye sidaan hore ugu sii soco lahayn unbaa noo qorshaysan laakiin sidaan dib ugu laaban lahaynay waa taas nooguma qorshaha nooguma jirto waxaan ugu baaqi lahaa runtii ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaan iyo meelaha gaar ahaan meelaha hadda howlgallada ka socdaan shacabka ku sugan in ay muxuu aha ii sheege gacan siiyaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed leeskana kaashado nimankan duleystay ummadda soomaaliyeed oo u diiday noloshii u diiday sidii loo muxuu aha ii sheege looga dulqaadi lahaa ummadda waxaad arkaysaa oo cid walba u muuqata muxuu aha ii sheege inaysan bartilmaameed gaar oo ay leeyihin aysan jirin laakiin aragtidooda guud iyo muxuu aha ii sheege hadafka ay ku socdaan ay tahay baabiinta ummadda iyo burburinta dalkan inay tahay taasna muxuuha ii sheega wax runtii horumar lagu gaaraya ma ahan wax ummadda soomaaliyeed ay kusii jiri karto waktigan kadibna ma ahan marka waxaan ugu baaqayaa in ay ciidanka xooga dalka soomaaliya ay gacan siiyaan muxuuha ii sheega annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan sidaan hadda meelaha qaarba aan uga soo dulqaadnay meelaha dhimanna insha allahu inaan gaari doono waktiyadii aan qorshaysan